iyadoo horey ay dadka ku dhaqan magaalada jegjega ay la daaladhacayeen dhibaatooyin isugu jira dil iyo xadhig ay kala kulmayeen maamulka ay xabashadu ka dhistay magaaladaas ayaa waxaa haddana lasoo warinaya in awaamir cusub lagu soo rogay bulshadaas dadka guryaha dhisanaya ayaa waxa uu maamulka xabashadu ka dhistay jegjiga ku soo rogay inaysan guryaha marin karin rinji aan ahayn midka uu u qorsheeyey maamulka waxay sidoo kale ku hanjabeen inay jiraan awaamiir kale oo dhibaato ku ha bulshada kuwaas oo ay soo rogi doonaan sida uu sheegay qadar budul ismaaciil oo ah maayar ku-xigeenka magaalada jegjiga ee gumaysato xabashada etoobiya isagoo sheegay inay qorshahan u suu dhiibay habiye axmed saan wada ogsoonnahay waxaa hadda muddo socda mashruuc laga hirgeliyey caasimada jigjiga oo loogu magac daray jigjiga corridor development oo hindisihiisa uu lahaa leeyahay prime minister abiy axmed ee hadda talada waddanka haya mashruucan waxaa laga bilaabay si guud waddankan etoobiya soddon iyo kow magaalo caasimada jigjiga waxay ka mid tahay soddon iyo kowda magaalo deegaanka soomaalida gaar ahaan waxaa lagu tijaabiyey caasimada jigjiga arrintan waa arrin guud oo si guud waddanka looga wado gaar ahaan caasimadda jigjigana hadda waxaanu ka bilownay bulshada annaga oo ka codsanaynaa inay ranji isku eeg mariyaan dhismayaasha marka walaa ranji keliyata maaha waa qorshayaal badan ayaa loogu talagalay in lagu qurxiyo kolley bulshadu gubi ahaan inayna ku qancin ku qanacday waa mid annaga noo taallo oon ogaan doono muddooyinkii lasoo dhaafay etoobiya ayaa sii kordhisay boobkii oo dhac ay u geysanayso dadkeena soomaaliyeed ee deggan dhulka ay gumaystaan iyadoona u maraysa maliishiyaadka u aqdaamin ee ka arimiya dhulkaas